bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi wصaxbihi aجmaciin qaala اlmuأlifu raximah اllahu tacaalى wyarawna tarka اlkhusuumaati wاlmiraaءi fi اlqur'ani wagayrihi liqowli اllahi عaزa wajala ma yujaadilu fi aayaati اllahi ila اladiina kafaruu yacni yujaadilu fiiha takdiiba biha wallahu aclam musanifka inta wuxuu ka galayaa maxaan ku irahdaa in layska nahiyo ama layska reebo dooda diinta lagu doodo marka ninka kitaabka muxaqiqiisa abuu cinwaan u sameeye wuxuu ri tarku اlkhusuumaat wاlmiraa fi diin in laga taga doodo iyo muranka diinta dhexdeeda lagu murmo musanifku marka wuxuu ri wayarawna dadkii a'imat اlxadiid iyo ahlusunna waxay arkaan tarku lkhusuumaat dooda in laga laiska dhaafo doodyaasha iyo walmiraa muranka fi lqur'aani lagu murmo iyo wagayrihi oo min umuuri اddiin liqowli اllaahi caza wajala ilaahay siduu yiri baa u daliileh maa yujaadilu kuma doodayo fii aayaati اllaahi ilaahay aayaadkiisa oo addaala calaa qudratihi wa towxiidihi ila aladiina kafaruu kuwa gaalada un baa ilaahay aayaadkiisa ku dooda dadka muslimiinta samicna wa aacna bay leeyihiin musanifka marka wuxuu ri yacni ilaahay wuxuu u jeedaa yujaadilu fiiha waxay qoladaas ku doodayaan bimacnaa takdiiban biha yujaadilu fiiha waxaa lagala jeedaa yujaadilu fii aayaati illaahi bimacnaa takdiiban biha aayadda aygoo inkirayaan marka jidaalka midna waa jidaal oo fii asli اdiin ilaahay ma jiraa ma jiro diinta ma saxbaa ma aha taas waxaa waaye jidaal fii asli اdiin marka cidda ku doodaysa arintaas waxa weeyaan waa cid dabcan gaalo ah weeyaan iyo wixii ayaga lamid ahoo munaafiqiin ah waxayna uga qasad leeyihiin dadka mu'miniinta ah inay tashwiish diintooda ka geliyaan ahlu kitaabka oo wakhtigan joogo iyo munaafiqiinta iyo mushrikiinta iyo ninkii ahlu baadil oo dhan maanta wuxuu usoo tafaxaytay muslimiinta oo xaqa haystay in xaqa laga laga weeciyo oo markaa baadilka lagu rido waduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa ilaa daraja ay gaareen qoladii yahuudda ahaa inay nebiga xiilo intii saxaabadiisu u degeen yaa waxay yidhaahdeen diintan sidan dadkeeda ugu tashwiishino aroorta awalka hore subxina diinta aan galno galabtina aan ka baxno qolo kale biri ha timaado subixa ha gasha galabti ha ka baxdo marka muslimiinta oo nebiga la joogo marka way shakinayan war dadkii ahlu kitaabka ah oo annaga dee nagaga cilmi badnaa awalkii hore dadkan kale waxaa lagu magacaabi jira ummiyiin inay yihiin ayagana xadaare iyo diin iyo kutub inay leeyihiin marka inay dadki is yidhaahdaan nebi moxamed rumeeye diintan haddii nimankan oo soo galay diin xaq ay ahaan lahaayeen waa ku sugnaan lahayn laakiin limaada ahlu kitaab oo dhan intii soo galaan subxi galabtin ay baxayaan diinta waxbay ku arkeen inaysan diin ahayn saas in la yidhaahdo aaminuu biاladii unzila calى aladiina aamanuu wajha الnahaari wakfuruu aakhirahu lacalahum yarjicuun waxay yidhaahdeen diintan awalka hore rumeeya awalka dambana ka baxa maxaa saas u yeelaynaa lacalahum yarjicuuna kuwa nebi moxamed rumeeyey inay diinta ka baxaan marka dadkaas waxa weeyaan dadka gaalada ugu xunxun weeyaan hadhowna way ugu cadaab badan yihiin oo laba cadaab bay kulansanayeen gaalnimadii oo diinta ilaahay ay diideen midda kale inay haddana dooneen baadilka inay meel mariyaan oo xaqa baabi'iyaan waa laba dembi waay walidaalika ilaahay lima talbisuuna alxaqa bilbaatili wataktumuuna alxaqa wa antum taclamuun yaa ilaahay ku yiri marka mu'aamarada intayna fulinin baa ilaahay subxaanah wa tacaala nebi moxamed loo soo waxyooday dadkii muslimiinta ay carabtaba u badnaayeen markii aayaadkii ay horey usii maqleen nimankii markay diintii soo galeen ka baxeen wixii qur-aanku u sheegay yay ogaadeen inay arintaas sax ay ahayd iimaankooda wuu usii ziyaaday marka qoladaas waxa weeyaan waa dadka aslu diinka ku murmaayo oo dadka inay baatilka marsiyaan xaqana ay ka dafiraan ay doonayaan waa dadka dadka u xun weeyaan liannahu gaal inuu yahay kuma kaaftoomine gaalnimada inuu meel mariyo kelimatulxaqna inuu baabi'iya ayuu doonaya qoladaas waxaa waajiba muslimiinta marka an yatakaatafuu limuwaajahati haaulaa inay dadka isku xirnaadaan oo dadkii ahlu baatilkaah hadday soo tafaxayteen inay baatilkooda meel mariyaan qofka muslimka ohoy waajib ku tahay xaqa inuu dadka gaarsiiyo waa min baabi awlaa walidaalika muslimiintan fii hadihi alcusuuri almutaakhira waxay dembi ku gelayaan dadkii ahlu baatilka ahay thaqaafadoodii diintii baatilka ay haysteen oo la nasakhay waxyaalihii caadaadka xumo ay lahaayeen bay muslimiintii meel kastoy joogaan iyay sanka ka gelinayaan muslimiintana xataa diintooda inay muujiyaan xishood baa ka gelaya waxaa weyaan waxa lagugu ciqaabay qiyaama ka mid tahay ilaahay wuxuu ihi afaman kaana mumina kaman kaana faasiqan laa yastawuun ninka muminka hadduusan faasiqa la ekayn gaalkina min baabi owlaa marka waxaa la rabaa ninka muminka an yactaza bidiinih meel kasta uu joogo ama yurub ha joogo ama dal kaloo islaam ha jooga eh inuu nin muslin ay ka muuqato mabaadida islaamka uu ku faantamo inuu haddana xaawilo qadra istiaacatihi inuu diintaas dadka kala gaarsiiyo u oomano jaahiliinta ka ah marka qoladaas waajib baa naga saaran ilahi wuxuu ri walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ila bilatii hiya axsan marka dadka ahlu kitaabka ayaga baatil hadday nagula doodeen annaga baatil u keeni mayna laakiin xaqiinan u bandhigaynaa sidaa weeyaan marka jidaalka haddii uu aslu diin yahay sidaas weeyaan laakiin hadda musanifka jidaalka uu meeshan kaga waramay iyo midka aimatu lxadiid ay ka waramaan isla mid ma ah midka oo ahlulxadiid ama ahlu sunna ay ka waramaan midkaas waa mid iska cad in gaalada anaga ay naga soo horjeedo oy diin ay doonayn wax lawada wax muuqda wada weeyaan laakiin midka oo ay ummada aimada islaamka ay ka hadlaan waxaa weeyaan waa dadka islaamka sheeganayo haddana islaamkii dhexdiisii haddana ku murmayaan iskuna sii khilaafay oo waxaa la yidhahdaa waxaa ka mid ah dadka oo ahlul ibtidaaci ah oo muslimiintana sheeganaya yaa waxay sameeyaan ilqaau shubah inay dadkii ahlulxaq ah inay shubah u keenaan waxay doonayaan shubahdaas inay baatilkoodu ibtidaaci aha inay meel marsiiyaan marka taas baa hadirtan meeshan kaga laa'iqsan in iyada lagu tilmaamo walidaalika sidaas baa ilaahay wuxuu nabigiisa alayh salatu salaam yiri kamaa fi xadiidi jundub ibni cabdillaahi iqra'u lqur'aana ma اtalafat quluubukum faida اkhtalaftum faqumuu canhu buu nabiga alayh salatu salaam xadiidkii bukhaariga qur'aanka akhriya intay quluubtiina iswaafaqsan tahay tafsiirkiisa macnihiisa haddaad macnihiisa isku khilaaftaanne ka istaaga meeshaas fadhi kale isugu imaada laakiin ka joogsada waxaa la diidaya xataa laa yatamaadaa bikum اlاkhtilaaf oo marka dambe aayadan saas macnaheeda maaha adiga saanay tahay waxaan baatil inaad markaa meeshii gashaan taasaa la diidaya marka khilaafka sidiisaba kamaa qaala bnu mascuud alkhilaafu kuluhu shar buu yiri khilaafka oo dhan shar weeyaan wuxuu ahaadabu xataa furuuc diin hadduu ahaado intii laga maarmi karo oo waxdat اlkelima la raadi karo waajib bay nagu wada tahay ilaahay meelo badan uu qur-aankiisa nooga reebay oo walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaaahum اlbayinaat wa ulaaئika lahum cadaabu cadiim yaa ilaahay uu yiri dadkii idinka horeeyey say diintooda isugu khilaafeen oy firaq u kala noqdeen adinka ha noqonina sousan cadaab weyn idinkugu dhicin baa ilaahay subxaanah wa tacaala uu yiri ilaahay nabigiisa wuu ugu dilay in aladiina faraquu diinahum wakaanuu shiican lasta minhum fii shay inamaa amruhum ilى اllahi uma yunabiuhum bima kaanuu yafcaluun nebi maxameda loo sheega waxaa layihi kuwa diinta ku kala tago oo qiyabka qeybiyaal kala noqdo lasta minhum fii shay waxaad qoladaas aad ka tahay ma laha ilaahayna wou la xisaami doonaa oo diintii ahayd diinulwaxda ahayd ya waxay u suureeyeen inay diin khilaaf ay tahay marka taas dembi weyn baa diinta laga galay diinta sideedaba ina hadihi ummatukum ummata waaxida wa ana rabukum facbuduun diinta sideedaba waxdaday la timid wاctasimuu bxabli اllaahi jamiica walaa tafaraquu midnimadaasay diinta la timid marka ninkii asal ka dhigta khilaaf khilaafka in lazima alamru sida lagu cilaajay lahay la rabaa inuu hadduu dhaco weliba midka diinta oo usuusheeda ku saabsan iyo ummadda midnimadeeda midka dhaawacaya oo jumca iyo jamaaca iyo jihaadka inay mowqif ka yeeshatay midka dhaawacaya kuma sii jirto midka masaa'il alfarciya ah yumkin an yutaxamal asigaas naftigiisa intii la yarayn kara in la yarayaa la doonaya marka khilaafka waxa weeyaan diinta wax ku xun waay faidaa raأaytum اladiina ytabicuuna اlmutashaabiha faاxdaruuhum ou nabiga caleyh الsalaatu wasalaam yihi waxyaalaha leysku khilaafi lahay iyo meelaha aan macaanidooda cadeen dadka khilaafkooda raadraadinaya nabiga iska ilaaliya buuri asoo noogu digay inamaa halaka man kaana qablakum kahratu suaalhum kahratu su-aaluhum wa kahratu ikhtilaafihim calaa anbiyaa'ihim dadkii hore asbaabta ay ku baaba-een ahlulkitaabkii wixii kasii horeeyey waxay ahayd asiladooda iyo khilaafkooda oo ambiyadooda ay isku khilaafeen marka ummadan waxaa la rabaa ummatu muxamed rabuhaa waaxid wa diinuhaa waaxid wa nabiyuhaa waaxid wa qiblatuhaa waaxida wahaakada wa kitaabuhaa waaxid wa sunatuhaa waaxida marka asbaabu اlاtilaaf iyo wlitifaaq oo dhan baa waadix ah marka in la raadiya khilaafka kolaba sidii ummadda lagula tagsiilahay diin ilaahi ka mid ma ah runtii waxaa wax laga xumaada oo aan marnaba la iloobi karin yacni markii saxwadii islaamka ay timid dad baa waxay usoo tafaxayteen in mas'alo kasta bal adiga hadda wadanka annaga soomaaliya aan joogna u fiirso qolaa ku caan baxday inay masaajid kasta ka qayliyaan oy ummadda khilaafkooda keli ah maanta ummaddii waa iswaafaqsantahay haddii la yidhaahdo murug baa ku dhalanaysa caawo dhan masaa'ila lasoo raadinaya haddii soon la gaaro khilaafay ummaddii ku tuurayaan haddii ciid la gaaro khilaaf bay keenayaan haddii maxaan ku idhaahdaa mowqif ha la qaata la yidhaahda ummadda inay khilaafaanay caado ka dhigteen waa dad yaroo dhallinyar ah marka waxaad moodaaba inba loogaga dhigay ummadda khilaaf ku dhex tuura khilaaf in ummadda lagu dhex tuura diin ilaahay ma ah ummadda waa in la raadiyo midnimadeeda sida lagu heli lahay waa in la raadiya markaa kadib xaqa oo waadaxee laguma dhahayo adiga xaqa aada haysatid oo cad ka tag sidii dad ahlu baatil aad ugu waafaqdid adoo ilaalinaysa midnimada taas mal ma jiraan xaqa waxaa weyaan axaqu an yutabac laakiin ummaddii oo xaq iska haysataaba laga yaabaa in dad kale inay khilaaf ku dhaliyaan ay doonayaan laakiin masalada aan shaki ka joogin xaqa waxa weyaan cid loogu tagaya ma jirto laakiin xaqa naftigiisa xikmuu rabaa yacni dadkii hadda annaga maalan saxwadii markay timid oo ummaddii ay baraarugu u ku dhashay oo wax badanoo adiga aad fahamtay ummadda ayna kula fahmin marka in ummadda inta manaabirta la istaaga lacaaya ma ah shalay sidaasaad ahayd adiga wakadaalika kuntum min qablu ilaahi dadka saxaabada ku yiri qaar ka mid marka dadkii waxaa la rabaa shalay adiga waxaad ahayd sida ayaga ay yihiin markii ilaahay cilmiga wax kaa baray ama ummad kale aad intaad u tagtay wax baratay inaad ummadii jeesjees kula soo laabatid ma ah laakiin waxaa la rabaa xaqii aad soo fahamtay in kaana xaqan usluubtii aad dadka ku gaarsiin lahayd oo cilmiyeysan oo xikmo ay ku jirto ninkaad aragtid oon xikmada ka tago dacwadiisa waxba kama jiraan liannahu ilaahay wuxuu leeyahay udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana yacni wacdi fiican iyo xikmo wanaagsan ummadii inaad ugu yeerta la doonaya fircawn oo wax ka gaalnimo badan a jirno ilaahnimo sheegtay yaa nabiy laahi muusa lagu yidhi faquulaa lahu qowlan layinan lacalahu yatadakaru aw yakhsha marka in dadka lacaayo ama lagu jeesjeeso waxa weeyaan diin ilaahay ka mid ma ah si kastoy dembi kasta uga jiraan waa ka kululaanaysaa xumaantaas ay ku dhex jiraan oo oo shirkiyaad inuu gaarsiiye laga yaabo laakiin waa inaad xikmad iyo usluub dadka walaalaha aad ku badbaadi lahayd shaki waxaanan lahayn ninkii laga arko inay maxabo iyo shafaqo iyo khayr ummadda inuu la doonaya ay tahay dad badan inay ka maqli doonaan walidaalika ilaahay rasuulkiisa waxaa lagu yiri walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik fabimaa raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik yacni nebiga waxaa lagu ammaanay dacwadiis ay meel ku martay naxariista iyo jileecsanaashada uu muujiyey markaasay ummadii oo dhan talafat ileyh way u soo dhowaatay haddaad qalbi agnaan lahayd usluubtaad ay xumaan lahayd waa lagu kala tegi lahay baa layidhi markaase nin kastoo daaciya oo caytamaya oo ummadii kujeesiyaasaad aragtid manhajigii nebiga wuu khilaafsan yahay waxaa weya nebiga waxaa lagu yaqaanaa ra'uuf raxiim sidaas weeyaan nebiga wa inaka la calaa khuluqin cadiim baatil kasta oo inaad rabtid inaad cilaajaysid wixii aadan rifqi iyo xikmo aad ku waysid xoog iyo qayli ku heli maysid marka taa waxa weyaan dad badan oo ducaad ah yaa usluubtaas aad bay ay uga fog yihiin wabitaali waxaanu leenahay xaqa waxa weeyaan waa in lagu adkaada la raadiyaa ummadda sida loogu yeeri lahay usluubtiina waa in loo isticmaala xaqa loogu yeeri lahay nuqtadaas marka waxa weeyaan dadka ee baadilka u gurmana way badan yihiin sidaasaa waxaa la rabaa dadka ahlu xaqa ana an yatakaatafuu watacaawanuu cala albiri waataqwa dadka muminiinta oo dhan waxaa la rabaa inay wanaagga isugu kaalmeeyaan oo saf waaxid ay noqdaan baa la doonaya marka intaas waxa weeyaan waa inta musanifka ou sheegay oo ahayd ahlu sunnada waxaa lagu yaqaanaa dad ahlu itifaaq ee ahlu ikhtilaaf ma ah walidaalika ilaahay wuxuu uri walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabuka aayaddaas tafsiirkeedana wayna soo maray dadka ka masuulayaan inay iskhilaafsan yihiin oo bayna kaafirin wa muslimin wa bayna mubtadicin wa sunniyin wa bayna wa bayna inay kala baxsan yihiin laakiin waxaa laleeyahay ilaa man raxima rabuka walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabuka dadkuu ilaahay u naxariistay isma khilaafsano waa dadkaas ahlu sunna ah kelimatuhum fi lcaqiidati sawa furuucda xataa masaa'il isku khilaafsan yihin xataa ku kali tegi maayaan iftarid inan masaa'il oo farciya laysku khilaafsan yahay nin baa wuxuu u arkaa salaada hilib geel ninkii cuno in uu salaada weesadii inay ka jabayso ninna uma arko macnaheedii ma aha in masaajidkii markii la yimaado in laba saf la kala galay oo laleeyahay ninkii arkaya geel inuu hilibkiisa weese u jibiyo gooni ha u dukado qoladii kale gooni ha u dukadaana ma ah masaa-ishaas si kastoo aan anigu u arka inay salaada ay hilibga geel haddii la cuno uu salaada jibinay weesadeeda haddana maca daalika nin oo aniga igu khilaafsan hadduu imaam noqdo waa inaan ku dayda lianna itifaaqa alkalima awlaa min muraacaati hada alikhtilaaf sidaasaa la doonaya ummadda in loo ilaaliyo laakiin in la yidhaahdo ummadda khilaaf ha lagu kala rido wax jira ma ah markaasuu musanifka haddana wuxuu bilaabay inuu ka hadlo alkhulafaaء اraashiduun markaasuu cinwaan uu u sameeyey ninka muxaqi wuxuu iri khilaafaة اkhulafaaءi الraashidiin dadkii la hanuuniyey ee hanuunsanay khilaafadoodii oo laga hadlo qaala اlmusanifu wyuhbituuna khilaafaةa abi bakrin radia allahu canhu bacda rasuuli اllahi salى اllah alيه wasalam bاkhtiyaari صaxaabati iyaahu ثuma khilaafati cmar ثuma khilaafata cumar dheh wayuhbituuna khilaafata abi bakrin ثuma khilaafata cumar taasay ku cadfan tahay haddana cumar khilaafadiisa ay sugayaanoo inay xaqtahay u arkaan bacda abi bakrin radi allahu canhu biistikhlaafi abi bakrin iyaahu abuu bakrin baa asiga gadaashiisa khaliif ka dhigay ayib ثuma khilaafata cuhmaan bay sugayaan radia allahu canhu biاجtimaaci ahli الshuura wa saa'ir اlmuslimiina calayhi fi amri cumar can amri cumar ثuma khilaafata caliyi bni abi طaalibi radia allahu canhu can baycati man baayaca min albadriyiina camaar bni yaasir wasahl bni xunayf wman tabicahumaa min saa'iri الصaxaabati maca saabiqihi wa fadlih marka musanifku wuxuu ka hadlaa khilaafada masalada khilaafada waa wax dhacay ummadina ay taariikh ay soo nooleyd waxaa keenay in laga hadlo oo baabulcaqiida lagu dara maxay tahay waxaa keenay waxaa weeyaan dad muslimiin sheeganaya oo manhajki ah oo xaqa ah khilaafsan oo shiico leh oo khawaarij leh oo takfiiriyiin leh yaa masaladaas ka murmay oo waxaa weeyaan shiicadii oo kale waxay leeyihiin khilaafada abi bakrin iyo cumar iyo cuhmaan ma jiraan qasab bay meesha ku qabsadeen caliyu bna abi aalib baa khaliif ahaa nebigana oo u dardaarmay qur-aan badan oo sheegayay inuu caliyu bna abi aalib khaliifati rasuulilaahi ou yahay gadaashiisa abuubakrin iyo cuhmaan iyo cumara u tashteen oo aayaadkii waa la jaray bay leeyihin kufri ka weyni badan ma jiro in la yidhaahdo qur-aan bay abuubakrin iyo cumar ay jareen qur-aankii sheegayay inuu caliy bna abi aalib nebiga gadaashiisa khaliif ou yahay waxa weyaan ilaa haadihi daraja daday gaareen qoladan khawaarijta a cali bni abi aalib iyo wixii ka dambeeya khilaafadiisay diidayaan marka taasaa keentay in ayaga fadligoodana la sheego in madaxweyne dadka muslimiinta ay u ahaayeen khilaafadoodana khilaafa raashida oo hanuunsan oo nebiga calaa minhaaji nubuwa mid inay ahaayeen khilaafadoodaba yaa la cadaynaya marka wuxuu leeya wayuhbituuna waxay sugayaan dadkaas aimatu lxadiid iyo ahlu sunnaba khilaafata abi bakrin radia allahu canhu nabiga abu bakrin inuu nabiga khaliifadiisa alkhilaafa waxaa weyaan aladii yakhlufu gayrahu fi lmaqaam nebiga booskiisa waxaa bedelay oo khaliif noqday abu bakrin radia allahu canhu muxuu ku helay bاkhtiyaari saxaabati saxaabada doorashadiisu iyaahu ay doorteen khilaafatu abi bakrin hal hiya binasi min rasuuli اllaahi ama aheenoo ikhtiyaaray ku timid dad badana waxay leeyihiin nebigaa magacaabay oo wuxuu leeyahay asbaab badan yaa loo u daliishanayaan mar waayo oo nebiga markuu calayhi الsalaatu wasalaam ou marad اlmowt jiraduu ku dhimanay nebiga markuu jiranay salaada waxuu yiri abu bakrin ha idiin dushiyo marka taas waxay aheed bay leedahay ay leeyihiin nas laga fahmi karo siduu abu bakrin imaam adduunyada idinkugu noqday salaadii diintii adduunyadana asaa imaam idin noqonaya saasaa laga fahmay oo nasba waabay leeyihiin walidaalika markii laysku khilaafay oo ansaartii iyo muhaajiriintii yay qaar waxay yidhaahdeen alaa nardaa alaa nardaahu fi lkhilaafati man radinaahu calaa diinina aw fi diinina ninkan inuu diinteeda diinteenna imaam noogu noqdo aan raalli ku noqdo salaada naga bixi jiray fii cahdi nabiy sal alla alih wasalam intuu jiranay miyaan adduunyada inaan madaxweyne ka dhigana aan aan ku murmaynaa sidaasay yihaahdeen midda labaad naag baa nabiga u timid oo waxay tiriye ilaahay rasuulkiisiyow waxaas iyo waxaas baan kaa rabaa markaas buu ku yiri igu soo laaba mar kale markaas waxay tiri haddaan intan imaado oo aan ku waayo ka waran macna adiga aad dhimatid markaasuu yihi aniga haddaad i waaysid abuubakrin aad helaysaa taas waxay daliil u tahay inuu nebiga hore uu sii ogaay abuubakrin inuu khilaafada gadaashiis noqon doono midda kale nebiga wuxuu iri irdahan oo albaabka suduu kula khawkhatin ilaa khawkhata abi bakrin radia allahu canhu yacni nin kastaba gurigiisa jid ou masaajidka soo galaabaa ugu furnay jidadkan oo dhan halawada xeraaliri ninka mixraabka toos soo galaya oo imaamka noqonaya abubakrin waay adiga kula haadihi nusuus iyo khayruhaa yay intii isku darsadeena waxay yidhahdeen abubakrin waxaa madaxnimada u magacaabay nabiga caleyh salaatu wasalaam laakiin qowlka raajixa ah waxaa laleeyahay intaas waxaa laga fahmi karaa ana abaa bakrin kaana murashaxan lilkhilaafa laakiin nas qaaطic ahoo abu bakrin huwa khilaafatii min bacdi nabiga calayh salaatu wasalaam nasaas ee lagama hayo laakiin waxaa la sheegay salaada nabiga inuu wakhtigiisa dushi jira wax jira waay nabiga inuu yihi naagtaas markii aniga adi waysa abu bakrin aad helaysaa nabiga inuu ogaaday waxyi ahaan abu bakrin madaxweyne inuu noqon doono laakiin asiga ma magacaabin walidaalika markii nabiga u dhintay intaan la duugin markii daar oo saqiifata bini saacida laysugu tegay haddii nas ou meesha ka jiri lahaa abu bakrin iyo iyo muhaajiriinta ansaarta maba laga murmi lahaynbo ansaarta waxay yidhahdeen mina amiiruna wa minkum amiirukum muhaajiriin adinkana amiir doonta annagana amiiran doonana meeshaas aan ku kala tagno marka nabiga abu bakrna wuxuu ri miyaada nebiga kaka maqlin alumaraau min quraysh wاlwusaraau min alansaar markaasay yidhaahdeen waan maqalnay sidaasay ku dhaafeen marka madaxnimadii marka nas oo meesha ka jira hadduu jiri lahaa ma dhici kari lahayn in lagu murmugo muranka yimid waxay daliil u tahay inuu nebiga nin magacaabin waa nuqto nuqdada kale abuubakrin wuxuu xaawilay inuu cumar la mubaayacoodo asiga khaliifatu rasuulilahi ka dhigo cumar baa ka diidoo yidhi adigaan kula mubaayacoonayna marka abuubakrin hadduu nebiga magacaabay inuu yidhaahdo qof kale adiga qof kalaan aniga kula mubaayacoona inuu yidhaahdo abuubakrin dembi buu ku geli lahay lannahu nasniga nebiga mukhilaafi lahaa taas waxay daliil u tahay siduu musanifka sheegaa sax ah oo abuubakrin khilaafadiisa ama madaxnimadiisa waxay ku timiday biikhtiyaari saxaabati buu yiri nebigan binasin min anabiy ma dhihin biikhtiyaari saxaabati iyaahu saxaabadaa doortay sidaasaa raajix ah saxiix calaamooyin iyo qaraa-in oo laga fahmi karo inuu nebiga u doonayay khilaafada abubakrin wax jira waayo laakiin nas sariixa oo in loo hogaansamo ay waajib tahay ma jiro ayib uma khilaafata cumar cumar khilaafadiisay sugayaan bacda abi bakrin radia allahu canhu waxyaalaha abubakrin keenay in madaxnimadiisa aan lagu murmin nebiga axaadiid badan oo mutawaatira ay ka soo aroortay inuu afdalu haadihi اlumma inuu yiri nabiga calayh salaatu wasalaam abu bakrin liannahu nebiga waa iqraari lafdi ahaan uma dhihin laakiin cabdulaahi bni cumar iyo kayruhu waxaa yihaahdeen waxaan dhihi jira nebigoona maqlayo afdalu haadihi اlummati bacda nabiyiha abu bakrin huma cumar uu nebigana maqli jiray marka nebiga hadduu wixii maqlo uu ku aamuso macnaa iqraar waay marka warkaasna sariixa waay tay waxyaalaha keenay abubakrin in madaxnimadiisa ayna khilaaf ka imaanin taasay ahayd huma khilaafata cumar radia allahu canhu bacda abi bakrin maxay ku timid biistikhlaafi abi bakrin abu bakrin baa khaliifa ka yeeshtay iyaahu cumar taasna iyadana khilaafka ma joogo markii uu abu bakrin ou macnaha ay xadarathu lwafaat cumar buu la mubaayacooda wuxuu iri adigaan khilaafa kaa dhigay adaan khaliifkaaga dhigay buuri markaa wuxuu iri hadduu ilaahay i weydiiyane ilaahayu ninkii aan u arkay inuu ugu fadli badan yahay yaan ummadii u dhiibay buu yiri marka sidaa daraaddeeda cumar bn khadaab abuu bakrinaa magacaabay ummadina way ku ixtiraamto way wada qaadatay iyadana sidaasuu khilaafadiisa u yahay uma khilaafata cuhmaan radia allahu canhu haddana waxay sugayaan inuu cusmaan ku xigay cuhmaan intaa lagu helay biijtimaaci ahli shuuraa wa saa'ir اlmuslimiina waxaa ku kulmay asigoo ku ijmaacay dadkii ahlu shuuraaha ahaa iyo wa saa'ir اlmuslimiina calayh asiga dushiisa ay ku ijtimaaceen can amri cumar ayagoo ka ambaqaadayo can amri cumar ayagoo ka ambaqaadaya cumar amarkiisii yay cuhmaan doorteen markii cumar bn khadaab la dhaawacay uu ogaaday inuusan noolaanaynin iyo wuxuu iri khilaafadii lixdiinaan yaan dhexdiina dhigay oo cuhmaan iyo cali bni abi aalib iyo sacd bni abi waqaas iyo maxaan ku iraahdaa dalxa iyo zubayr bni cawaam waa dadkii baqiyatu ahli اljanna waay dadkii jannada loogu bishaaray intii ka baaqi ahayd abuu cubayda ku jira horyo u dhintay saciid ibni zayd maadaama cumar bn abi cumar bn khadaab qaraabo dhow ilma adeer uu la ahaa wou ka reebay saan loo dhihin cumar wuxuu soo geliyey ninkii uu qaraabadiisa ahay marka abuu bakrin oo meesha ka maqnaa hore u dhintay iyo abuu cubayda hore u dhintay oo caamal daacuun ku dhintay iyo saciid bni zayd oo laga reebay liajli cilati anahu qariiba qaraaba min qaraabati cumar uu kamid yahay awgeed loo reebay intii kasoo hartay buu wuxuu ri madaxnimada adinkaa idin dhex taalla adinka midku heshiiya markaad midku heshiisaan ummadii islaamkan oo bandhiga waa idinla qaadanaysaa marka intoodii markii ay lixdoodii meel fariisteen yaa waxay ku tashteen saddexna inay baxdo saddexna aysa soo sharaxdo marka zubayr bni cawaam iyo طalxat bni cubaydillaah iyo sacd bni abi waqaas saddexdaasaa ka baxday allahuma sali calaa muxamed waxaa soo haray marka waxaan dhihi lahay cali bni abi aalib iyo cuhmaan iyo iyo dalxa mia yaa soo haray almuhim saddexaa soo hartay saddexna waxaa weyaan midba mid ha doortaa la yiri saddexdii soo hartay yaa midkood dalxa inuu yahay hadeertaan si fiican uma xasuustee dalxabaa wuxuu ku yiri markaan saddexdeedna mid ha baxo midkaa baxayna labadan soo hartay mid kamid a ha magacaabo si cilmiyeysan oo xikmo ay ku jirtaa loo hadlay marka cali bni abi aalib iyo cuhmaan intayna hadlin buu dalxa isbixiyey haddii asiga uu yahay ninka saddexaad waa ma lastu mutaakidan xaaliyan marka markuu baxay dalxa markuu isbixiyey xaqba wuxuu u yeeshtay inuu cidduu rabo asiga uu magacaabi karo mana magacaabina wuxuu ri maadaama masalada ay tahay dad muslimiin ee madaxweyne in loo doorto wuxuu ri marka anigaa qofkan raba magacaabi doona laakiin talaan ka soo bixinaya markaasaa waxaa la yidhi wuxuu la tashtay almuhaajiriina waalansaar culammadoodii iyo dumarkoodii iyo raggoodii iyo gooni gooni habeenkii oo dhan ula kulmay markaasaa waxaa la yidhi lamaa ra'aahum anahum laa yacdiluuna can cuhmaan dadkii oo dhan waxay isku waafaqeen cuhmaan in madaxnimada ou cali kaga haboon yahay sidaas markuu ogaaday baa markaa intuu yimid buu yihi markaa ballanna uu ka qaado uri aniga laba haddaan isbixiyo ciddaan magacaabo inaan laga hadli doonin markaasaa la yihi wa raalli baan ku nahay bas dalxa wuu soo baxay markuu ummaddii soo arkay inay kulligeed ay ku ijmaacsan tahay cuhmaan baa waxau yihi markaa waxaan dooranay cuhmaan baan dooranay cali adigana la mubaayaco sidaasuu cuhmaan ku helay ayib uma khilaafata caliy bni abi aalib bay haddana ay sugayaan can baycati man iyadoo kasoo fushay dad inay macnaha ay gacan geliyeen oy la mubaayacoodeen can baycati man baayaca cali ninkii la mubaayacooday baycadiisa iyadoo laga ambaqaaday iyo khilaafadiisa sugeen oo min albadriyiina dad badan markay fitnadii dhacday oo la wada og yahay oo cuhmaan ibni cafaan madiine lagu dilay oo dadkii ahlu sharta ahay showka weyn ay meesha ku yeeshteen dadkii ahlu xaq ahay madiine joogay saxaabatu rasuulillaahi badigoodna waxa waa shaam iyo maxaa ciraaq iyo meelo badana bay ay dagaalo wada aadeen dad ahlu shar ah baa inta isa soo aruursadaa madiine yimid been baa cuhmaan ibni cafaan dileen kelimadii muslimiinta marka waxaa gasha khalal badan baa ku yimid marka haddii la dhihi lahaa sidaas ha lagu sii baaqi noqdo dhib weynaa ka imaan lahaa dadkii marka meesha joogay baqiyat lbadriyiin wاlmuhaajiriin walansaar wixii meesha ka joogay yay waxay xikmo u arkeen in muslimiinta madax ay yeeshtaan liannahu nebiga asoon la duugin baa abuubakrin la doortay liannahu haddayna madax meesha jirin wa hagaagaya ma laha sidaas awgeed baa abu bakrin maxaan idhaahdaa yaa cali bni abi aalib wixii muhaajiriinta ansaarta joogtay ay doorteen tiibaa marka markii reer shaam oo mucaawiya uu markaa madax u yahay meeshaas markii la yidhi cali yaa la doortay way diideen waxay yidhaahdeen maadaama khaliifatu almu'miniin cuhmaan bnu cafaan si fool xun loogu dilay madiinatu rasuulillaahi inaan madaxnimo ka hadalno ma aha dadkii horta gacanta ha lagu soo dhigay kadib madaxnimo aan ka hadalno dadkii muhaajiriintii iyo ansaartii madiino joogana waxay yidhaahdeen dadkaas in wax in tilaab laga qaada waxay ku imaan kartaa inaan madaxn aan yeelano oo aan annaga awoodeenna isugu geyno dadka ahlu sharkana aan waajahna sidaasayna sax ku tahay almuhim dadkii ahlu shaamka way diideen khilaafkii dheeraa oy dad badan markaa ku dhinteen dagaalkii cuhmaan iyo iyo maxaan dhihi lahay cali iyo mucaawiya dhex maray asaaskiisa meeshaasuu ka kacay marka si kasta oo khilaafkaas u yimiday waxay u arkaan in caliy bni abi aalib ninka khilaafada ugu haboon inuu asiga ahaa oo inta joogtana asaa ugu fadli badnaay cuhmaan bni cafaan markuu meeshii ka tegay afdal saxaabati min almuhaajiriin walansaar fi daka alwaqti caliy bni abi aalib uu ah marka sidaasay khilaafadiisa khilaafadooda ay ku sugayaan marka beyna ahli sunna khilaafka ma joogo inuu afdal lumma abu bakrin inuu yahay inuu khilaafada khaliifka nebiga ku xigayna inuu yahay khilaafka ma joogo sidaasoo kale cumarna inuu asiga ku sii xigay khilaaf kama joogo dadka ahlu sunna dhexdeeda khilaaf waxaa laga helay min xayثu اlfadli ayhumaa afdal cuثmaan bna cafaan maa fadli badan mase caliyu bna abi aalibinaa fadli badan khilaaf oo beyna ahli sunna ee dhex yaalla weeyaan laakiin jumhuurtooda waxay qabaan siday ahlu sunna ay u badan yihiin inuu cuثmaan ka fadli badan yahay cali bna abi aalib sidaasay badigooda qabeen waa min xayثu اlafdaliya laga hadlaya min xayثu اlkhilaafa inay madaxnimada isku xigaanne khilaafka ma joogo in cuثmaan khilaafadiisa cali ay ka horeysa walidaalika ibnu taymiya wuxuu iri yaa fadli badan cali iyo cuثmaan waa lagu murmi karaa laakiin keebaa khilaafadiisa ay horeyso madaxnimadiisa horeysa ninkii ku doodo fa huwa adalu min ximaari ahlihi buuri dameerka guriga ku xiran wuu ka baadiyeysan yahay liannahu khilaafata cuhmaan ijmaaca almuslimiina lagu helay cali bnu abi aalib wuu kaga mutaysnay khilaafadaasaana kaga horrey taas lagama murmi karo walidaalika addaara qudni uu yiri yaa wuxuu yiri man qadama caliya calaa cuhmaan faqad azra almuhaajiriin walansaar ninkii cuhmaan ninkii cali ka kormariyo cuhmaana uu ka fadli badanha yidhaahdo wuxuu meesha ku xaqiray muhaajiriinta iyo ansaarta buuri maxaa yeelay ayagaa markii la weydiyey kulligood waktigii cuhmaan la dooranay kulligood waxay ku ijmaaceen cuhmaan inuu kaga haboon yahay caliy bna abi aalib marka ninkii yiraahda ma ahee cali baa kaga haboon dadkaasuu meelba ugu dhaca intaana wax kale la gaarin buuri marka khilaafadooda waxaa weyaan alkhilaafatu raashida la yihahda khilaafada waxaan kale boqortooye iyo wax badanay isu bedeleen laakiin haaulaai khilaafatuhum khilaafatu raashida markii caliy bni abi aalib meesha uu ka baxay boqortooye bay isu bedeshay waanu ognahay mucaawiya meeshii markuu qabsaday bitanaasuli xasan bni caliy bni abi aalib xasana u tanaasulay madaxnimadii markuu qabsaday cali bni abi mucaawiya wiilkiisoo yaziid uhu dhiibay yaziid haddana reer maxaan ku idhaahdaa bani umayay sidaasay ugu wareegtay khilaafadii bani umaya ama madaxnimadii bani umaya bilaabatay marka haddii wax layska dhexli lahay nebiga calayhi salaatu wasalaam qaraabadiisu u dhiibi lahay diinta iyo madaxnimadeeda dhaxaltooyo madaxnimo ma gasho madaxnimo waxa weyaan ninka ugu habboon oo ummadda ugu fadli badan oo cilmigii wax lagu hogaaminahayna le ninkaasa in madaxnimada loo doorto ay tahay walidaalika qaraabo ahaan abubakrin dad badanaa nebiga kaga dhowaay maca daalika maadaama inta joogto ugu fadli badnaay yo asiga la doortay sidaasaana sax a intaa marka aan ka hadalnay waxaa ku xigo almufaadala bayna asaxaaba haddani saxaabada ayagoo dad wada fiican kulligood ah yay haddana sii kala fadli badan yihiin taa waxaaba kugu daliile waxaa weyaan ambiyadii oo khiiratu khalqi illaahi ilaahay intuu abuuray ugu khayl badnayd yaa ilaahay u yihi tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdi rusushii baama kala fadilnay oo nebi muxameda ugu fadli badan wabitaali nebiyullaahi ibraahim huma nuux aw muusa wahaakada ululcasmi shantoodii sidaasay u kala fadli badan yihiin marka ambiyadii hadayba kala fadli badan tahay oo loo soo waxyoonayay yahay sidaasoo kale saxaabati rasuulilah min baabi owlaa waa kala fadli badan yihiin afraad haddii la yidhaahdo alcasharatu اlmubashariin abu bakrna u fadli badan ijmaacan cumaraa ku xiga ijmaacan cuhmaanaa ku xiga cala alqowli اlmashhuur cali baa ku xiga wahaakada baqiyat اlcashara huma qeyb qeybay saas u imaanaya marka musanifku wuxuu leeyahay asigoo ka hadlayo macnaha siday u kala fadli badan yihiin yaa wuxuu kaga hadlayaa meesha tan saxaabadii markaasuu wuxuu ri wayaquuluuna bitafdiili الصaxaabati radia allahu canhum bimacnaa wayactaqiduuna waxay ictiqaadin ay ka dhigan tahay tafdiil الصaxaabati radia allahu canhum inay kala fadli badan yihiin waxaana uu daliil aboori liqowli اllahi tacaala laqad radia allahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta اshajarati laqad radya allahu ilaahay wuu ka raali noqday can اlmuminiina muminiinta alla rumeeyey id waqti buu raalli ka noqday yubaayicuunaka ay kula mubaayicuunan kuu dhaaranayeen taxta shajarati geedkii hoostiisi waxaa layidhaha baycat ridwaan a loogu magac daray markii ghaswat lxudaybiya la joogay sanadkii lixaad hijrada uu nebiga cumro u yimid waa taladii qoladii reer kufaaru quraysho markaa kacbada haysteen yay u diideen nebiga inay soo galaan marka mufaawadaada u bilaabatay nebigana dad buu u diray ayagana dad bay usoo dirayeen oo markii dambe sulxu xudaybiya sulxi la yihahdo waa tii ku dhamaatay qisada waa dheertay haddii hala dhexgala la yihahdo kitaaba siiraan galaynaa kitaab caqiidaan ku dhex jirin ulajeedada waxa weeyaan fii ahnaai almufaawadaat wadahadalka inta u socdo yaa nebiga intuu cumar inuu u dirow doonay markaasuu ilaahay rasuulkiisiiow inaad ina aniga i dirtid waa layga haboon yahay buu yiri liannahu aniga qaraabadayda maka waa ku yar tahay cuhmaana igaga haboon markaasuu nebiga hadalkii waa u garaabay cuhmaana la diray intii muddo la maqnaayba khabar badan ishaacaad baa yimid oo laleeyahay cuhmaan ibni cafaan waa la dilay ballankii marka waxawaa rasuul in la dila ma ahay nebiga inta loo yimaado uu fartiin u faray laabanaya arintaas markay nebiga soo gaartay go-aan uu qaatay asigoo saxaabada la socday kun iyo shan boqol iyo dhowr bay ahaayeen wuxuu nebiga ay kula dhaarteen inay dagaal la galaan kufaaru quraysh oo kacbada haystaan wa an laa yafira axadu minhum wa fii riwaayatin baayacuuhu cala almowt inay meesha ay wada dhintaan haddii xataa wax kale la waayo marka ballankaas ay galeen ilaahay go-aankaas wanaagsan ay qaateen yuu ugu abaalmaray kulligood in dembiga loo dhaafay laqad radia allaahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta الshajarati walidaalika nabiga wuxuu yidhi lan yadkhula الnaara axadu baayaca taxta الshajara yacni hal qof oo baycati ridwaan ka mid eh naar geli maayo kulu man kaana min ahli baycati ridwaan ahluljanna weeyaan jumlo waa arintaas ayada ah marka fiiri baycat ridwaan bictibaari aakhariina waa ka fadli badan yihiin ayib taas waxay daliil u tahay inay dadka qeybta kale ay ka fiican yihiin wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacuuhum biixsaani radia allaahu canhum aayadana waxay tusinaysaa dadka islaamka u horgalay muhaajiriin iyo ansaar waxay ahaadaanbo inay inta ka dambeysa ka fadli badan yihiin wsaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuuhum iyo dadkii ayaga raacay biixsaanin radia allaahu canhum ilaahay raalli buu ka noqday fiiri ayagana ahlu janna waa kulligood marka man hum asaabiquuna alawaluun min waqti kada ilaa waqti kada ilaa waqti alxudaybiya ilaa fatxi maka wax badan baa la sheegay markaasuu musanifku wuxuu iri wman ahbata allaahu ridaahu canhu waman ahbata allaahu ninkuu ilaahay u sugay ridaahu canhu inuu raalli ka yahay lam yakun minhum ka mid ma noqonayo bacda dalika maa yuujibu sakhat allahi caza wajala ilaahay caladiis wax waajibinayo ilaahay ninkuu mar raalli ka noqdo mar kale uma caroonayo sababta waxaa waa ilaahay markuu raalli qofkan ka noqonaya wuxuu og yahay maanta wuxuu ku sugan yahay ilaa uu ka dhinto markaasuu saas raalli ugu noqday laakiin adiga fiiri hadda waxaa dhici karto arday ardaydaada kamid eh inaad maanta aada u jeceshahay markuu waajibaadka soo xaliyo si fiican u soo xaadiro laakiin biri xumaan inuu samayna in kale ma ogid maanta waxaad leedahay adiga taalib fiicana tahay aad baan kuu jeclahay biri xumaanuu samayna waad ka xumaanaysaa ilaahay saas maaha maadaama calaamulghuyuub uu yahay qofkan raalli markuu ka noqonayo wuxuu raalli uga noqonayaa yacni min bidaayati dalika alwaqti ilaa nihaayatihi uu ilaahay og yahay sidaasuu musanifku wuxuu iri ilaahay ninkuu marka raali noqdo mar dambe caradiis wax waajibana ma dhacayso markaasuu iri walam yuujib daalika raalinimadaas ilaahay ma u sugin oo ma u waajibinin litaabiciina taabiciinta saxaabada raacsan ilaahay raalinimada uma waajibinin oo ma helayaan ilaa bisharti alixsaani inay wanaagay sameeyaan saxaabada ay ku raacaan mooye ayaga jumlatan ninkii saxaabada ka dambeeyey raalli u ilaahay ka yahay ma dhihin laakiin ilahay wuxuu ihi waladiina tabacuuhum biixsaanin marka dadkii mubtadicada ah oo jidkii saxaabada ka leexday diinta waxaan ahayn ku soo daray kuma jiraan dadkaas laakiin dadkii saxaabada jidkooda ku raacay ilaahay raalli buu ka yahay faman kaana ninkii kamid noqdo min ataabiciina kamide oo min bacdihim saxaabada gadaashooda yimaado yantaqisuhum saxaabada meel ugu dhacayo xaqooda ka naaqusinaya lam yaأti biاlixsaani ixsaan lama imaanin falaa madkhala lahu fi dalika arintaas kuma jira buuri ninkii saxaabada markay tagaan zamana taabiciin la gaaro ninkii inta yimaado saxaabada ka hadlo oo xumaan uga hadlo ninkaas kuma jira waladiina tabacuuhum biixsaanin qoladii la yiri kuma jiraan buu leeyahay marka musanifku waxa weyaan intaas buu saxaabadii ka sheegay saxaabada horta sidoodaba waxa weyaan waa khayru naasi siduu nebigu yihi khayru naasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum qaala cimraan ibn xusein oo axad ruwaad wuxuu iri falaa adri adakara bacda qarnihi qarnayni aw halaatha nebiga qarnigiisa kadib laba qarni mau sheegay mase saddex ma garanayo marka in khayru nnaasi qarni nebiga qarnigiisa ugu fadli badan waa saxaabadiisi weeyaan ayib nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu iri laa tasubuu axada min asxaabi faina axadakum low anfaqa mithla uxudi dahaba maa adraka mudda axadihim walaa nasiifahu wuxuu iri dad yahabow saxaabadayda waxbaha ka sheegina axadkiina hadduu bixiyo xoolo oo intay la egyihiin cadad jabal uxud badnaanshada la eg haddaad bixisaan ma gaari kartaan saxaabadayda hal mud hal suus ay bixiyaan ama nasiifahu waa mid asna wax lagu cabiree xataa ma gaari kartaan buuri macnaha ikhlaaska iyo xubbiga iyo diinta islaamka say jaceylka uu qabaan yaa waxooda yar ilaahay barakey yaa waxeena badan oon annaga bixinno iyo waxooda yar xataa isuma dhigmi karaan sidaas waa cibaado kastoy qabtaan iyo midda annaga aan qabanin isuma dhigmaan marka nebigu waxaa layidhi hadalkaas laa tasubuu asxaabii wuxuu kula hadlayay qaar saxaabada kamid oo mutaakhiriin suxba ah yaa qaarka oo anaga qaarkii horeeyey oo saxaabadanimada ku horeeyey aliri kuwiinaan saxaabada gadaalka soo noqday kuwaas hore ma gaari kartaan famaa baaluka annagii marka maxaa noqonaynaa aad bay nooga sareeyaan sidaas weeyaan ayib nuqdada kale waxa weeyaan ilaahay dadka ansaar iyo muhaajiriin yay saxaabada bidaayadooda u kala baxeen oo lilfuqaraai almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaguuna fadla min allahi wa ridwaana qoladaas waa muhaajiriin wاladiina tabawaأu اdaara wاliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fi suduurihim xaajata mima uutuu ilى akhiri اlaayana waa ansaarti labadaas waxaa weyaan waa dadka kuwa uga fadli badan wa wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriin walansaar haddana ayagoo sii fadli badan almuhaajiruuna afdal min alansaar liannahu muhaajiriinta waxay ansaarti qabteen waa qabteenoo nusratu addiin way kala mid yihiin waxay dheeraad kala yihiin annahum haajaruu diyaarahum liajli iclaai kalimat illaahi ansaarti guryahooda loogu yimid qoladaasna guryahoodi intay kasoo tageen yay nusradina la wadaagsadeen walidaalika nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu uri lowla alhijratu lakuntu axada min alansaar haddayna hijrada iyo fadligeeda ahaan lahayn ansaartanba kamid noqon lahay laakiin hijrada laga soo tegi karin maayo fadli gooni ah bay leedahay marka waxa weyaan sidaasaa loo kala fadli badan yahay ahlu badrin afdalu miman min gayrihim ahlu uxudi afdalu min gayrihim ahlu baycati ridwan afdalu min gayrihim wahaakada ilaahay intuu ka yiraahdo laa yastawii minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal ulaaئika acdamu darajaة min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu ilaahay naskiisa sidaas ku yidhi sidii suurat اlxadiid dadka saxaabada ah oo soo islaameen qabla fatxi maka sanadkii sideedaad ka hor dadka islaameen ee islaamka inay meel mariyaan naftooda iyo xoolahooda ku bixiyeen way ka fadli badan yihiin oy ka ajir badan yihiin qoladii saxaabada oo markaa kadib soo islaamtay bacda fatxi maka liannu bacda fatxi maka islaamkiyaa qawiyeystay dadkao dhan marka majaal kale maba lahayn inay kusoo wada biiraan mooye laakiin wakhtiga nafta iyo maalka la huray waa qabla fatxi maka bay ahayd marka sidaas baa waxaa laleeyahay ama laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اfatxi oo xudaybiya naskeeda fatxigaas inaa fataxnaa laka fatxa mubiina waa xudaybiye waay fatxigaas inuu yahay waa dhici karta ayib marka dadkaas fadligaas bay leeyihiin sidaasaa loo kala fadli badan yahay laakiin isku soo duubduub oo saxaabatu rasuulillaahi kulluhum khiiratu khalqillaahi bay qeyb ka yihiin dadka ugu khayr badan waa ummatu muxamedna waa ugu fadli badan yihiin umamta kalena ayaga ugu sii horeeyo sidaas bay yihiin ilaa daraja ay dad culamada yiraahdeen saxaabada kulligeed waa ahlu janno ibnu xasmin iyo rag badanaa qabaan liannahu ilaahay markuu yiriyey ulaaika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wa kulan wacd allaahu lxusna kuwii bacda fatxi maka soo islaamay iyo kuwii ka horeeyey haba kala fadli badnaadaane ilaahay wuxuu u ballan qaaday inuu xusno siinayo oo janno ah marka sidaas baaba saxaabadoo dhan waxaa weeyaan yay leeyihiin inay ahlu wada janno yihiin dad culamada ka mid ahaa qabaan waxaa ahlu sunna ay ku ijmaacsan yihiin saxaabada kulligood oo dhan inay dad taskiyeysan a yihiin lianna allaha zakaahum wman zakaahum اllah falaa xaajata liaxadi fi lbaxthi can taskiyatihim fiiri xadiidka dadka warinayo taabiciinta iyo wixii ka dambeeya waa in darajadiisa hiqa miya saduuq miya saalix miya waa in darajadiisa la fiiriyo saxaabi haddii la gaaro waa dhammaatay liannahu saxaabi hadduu noqdo waa musakan oo waxa weeyaan ilaahay baa taskiyey adiga taskiya kaaga kaagama baahno marka waxa weeyaan sidaasay khulafaa alraashiduun u yihiin sidaasay saxaabada ay u tahay oo ay u kala fadli badan yihiin marka in saxaabada waxa weeyaan sidii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay xubu lansaari iimaanu wa bugduhum kufru aw kama qaala sala allahu calayhi wasalam ansaarta in la jeclaadaahu waa diin buu nabiga calayhi salaatu wasalaam yiri in ayaga la necebenaadane waa gaalnimo weeyaan marka sidaas baa noo imaan doonta markuu musanifka ka hadli doono maxaan ku irahdaa ninkii saxaabada wax ka sheego marka saxaabatu rasuulillaahi ilaahay wuxuu ku tilmaamay muxamedun rasuulullaahi wاladiina macahu ashidaau calى اlkufaari ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujadan tilmaan aada u wanaag badan buu ilaahay ka bixiyey marka afdalu hadihi اlumma saxaabatu rasuuli illaahi qaatibatan ayagaba ha kala fadli badnaadaane in la jeclaadaaho saxaabadana waa diin mid kamida in laga hadlaane waa nifaaq xataa haddii ay dhacday inay isdagaalameen hadday dhacday inay iskhilaafeen khilaafkaas iyo dagaalka dhex maray makfuurun lahum fii jaanibi maa cindahum min xasanaat midda kale dembi ay u qasdeen ma aheen ijtihaad bay ka ahayd marka saxaabatu rasuulillaahi siduu maalik bnu anas yiri nin uu arkay saxaabada sarbeebaya inuu wax ka sheego markaasuu yiri adiga muhaajiriin maad ka mid tahay mase ansaar markaasuu yiri maya dadkii gadaal ka yimid oo rabbana kfir lana walikhwaani aladiina sabaquuna dhahayo ilaahu dembigoodu dhaaf maad ka mid tahay maya muslimiin maba musliminnimadaada ay wax ku jiraan buu iri liannahu dadka labadaas ay u kala baxaan buu yiri ilaahay inay muhaajiriin ansaar iyo saxaabo yihiin iyo in dadkii gadaashood yimid oo ayaga jecel oo dhahaya rabbana kfir lana walikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaani walaa tajcal fii quluubina hila liladiina aamanuu dadkaas intii ka dambaysa waxaa waajib u ah inay u duceeyaan dadkaas saxaabade liannahu diinta dhubad waxa oo macnaha salka dhulka u dhigay diinta ayaga weeyaan diin oo annaga loo diyaariyey ummaddii ay islaamkii qaadatay kelimatullahi alculya yaa nimiday ayagana waxay soo bilaabeen ayadoo ninkii laa ilaaha ila allahu yidhaahdo dabka lagu gubayay ka soo bilaabeen markaasay diinta heerkaas marsiiyeen naftoodii maalkooda u hureen walidaalika waxay nagu leeyihiin inaan jecelnaano haddana ilaahay aan u barino inuu dembigooda dhaafo sidaasaa yahay saxaabada qiimahooda ay tahay ninkii intaas ka nusqaamiyane wax kama jiraan wixiisa saxaabada marka ha umalaynin waxayna ahday in markii hore ka bilowne eh saxaabada ma aha ninka nebiga weligiis la joogi jiray sida abubakrin iyo cumar keligood ma ah aلصaxaabi waxaa la yihahdaa man laqiya الnabiy salى اllah alيه wasalam muslima wamaata calى dalik ninkii nebiga hal maalin la kulmay walowba daqiiqaba haadeen asoo muslin ah aana haddana islaamka ka bixin oo islaamka ku dhintay ninkaas saxaabi waay marka saxaabatu rasuulillaahi nebiga markuu dhimanay boqol iyo labaatan kun oo kale ayay dhawaadeen sida uu ku yiri ya abu zurca xajkii nabiga xajat lwadaac oo ugu yeeray sanadkii tobanaad oo nabiga xajinay dadka kasoo qeyb galay sideetan kun ilaa boqol iyo labaatan kun inta udhexaysayaa lagu qadaray intaas bay marka saxaabatu rasuulilahi kulligood ninkii maalinkaas nebiga la kulmay iyo wixii ka horeeyey saxaabay noqonayaan marka waxaana la gudboon annaga sidaas inaan saxaabada fadligooda u ogaano sidan ilaahay subxaanah wa tacaala qiyaamada dadkay u shafeecayaan inaad qeyb ka noqotid wallahu aclam sala allah wasalama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin